waa wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ayaa wuxuu ka warbixiyey maxaabiista indiya noo joogto waxaana uu sheegay maxbuus in la soo daayay islamarkaana dowladdu ay ka shaqaynayso sidii loogu diri lahaa diyaaraddii soo qaadi lahayd dhawaana la rajaynaya in la dhammaystiro sidoo kale febraayo keeda iykeeda waxaa iyagana lasoo dayn doonaa intaa hartay marka taasoo ka dhigan heshiisyadii labada dowlad kala saxiixdeen inuu dhaqan galay lana hirgelin doono soomaaliyana ay mxuu ahaa muwaadiniintooda dibadaha jooga ay ka warqabkooda ay ka warqabayso islamarkaana lagu soo celin doono hoygoodii